Magaalada Qardho ayaa laga daafuray shirka baahinta xogaha oo daruska roobabka dayrta ah ee degmooyinka Bandarbayleh, Humbeys iyo Hudhudhup. Shirka ayaa waxaa ka qaybgalay mas'uuliyiin ka socday hay'adda Save the Children, maamulka gobolka Karkaar iyo kan degmada Qardho, agaasimaha xarunta xogaha biyaha iyo dhulka Abdinuur Cali Jaamac ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan.
bacdasalaan sidii laynoo sheegay ujeeddada shirkan waxa weeye sidii loo baahin lahaa xogaha daraska roobka xilli roobaadkan socda xogtaasna loo gaarsiin lahaa bulshada deegaanada puntland guud ahaan iyo si gaar ah deegaanada mashruuca kan sida gaarka uga shaqeeyo saadaal oo degmada bandarbeyle xumbeys iyo dhudhub ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye si markii xogo la helo markii xog la helo baa go-aan la gaaraa markii xog soomaalidu waxay ku mahmaadaa war la heliyaaba tale la hel markii dadkeennu helaanin xogaha roobabka oo saameynaya noloshooda hadday noqoto miyiga iyo magaaladaba markaas ayay dadkeennu waxay gaari karaan inay isku diyaariyaaniin noloshooda say u maarayn lahaayeen qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay shirka ayaa sheegay inay muhiim tahay in wax laga ogaado saadaasha roobka sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda seef iyo agaasimaha guud iyo tiimkiisa a m c kulankan ay halkan ku qabteen iyo guddoomiyaha gobolku uga mahadcelinaynaa waa caasimadii gobolka waana bogaadinaynaa in kulamada nooca kaloo kale lagu qabto sidoo kalena waxaan bogaadinaynaa in puntland oo dhan kulamada loo qaybiyo oo ma garanaysaa maalinba meel lagu qabto kulamada qardhana meel juqraafi ahaan wanaagsan bay ku taallaa intaa markaa ka gudbo hay-adda i m c macluumaadka ay soo saarto runtii waxa weeye waa macluumaad dhammaystiran oo cilmi ku fadhiya qadarta iyo waxa dhacaya ilaah baa yaqaana laakiin aadamaha aqoontiisu uu isu gegeeyo meel bay gaarsiisan tahay runtii farxad weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galnay shirkaan maantii ee soo qabaqaabisay hay-adda i m c qaybna ka ah mashaariic mashruucu ka socda bandarbeela sidaa la socotaan bandarbeela waxaa ka socda mashruuc oo ay maalgelisay dowladda jarmalka oo layahay j f f o ama saadaal oo ku saabsan keliya wuxuu ku saabsan yahay sidaa la socotaan xoogaha abaaraha si loo heli lahaa runtii hay-adda i m c waxay ka mid tahay halbowlaha puntland oo laga heli karo xoogaha ku saabsan abaaraha biyaha iyo dhulka arrimaha dhulka waa runtii hay-addaasoo waxweyn ka tari doonta mataqaana in la helo xog rasmi ah oo ku saabsan ama abaar inay jirto ama inay roobo badan jirto jiraan ama inay jiraan waxyaalo dabeelaah ama mataqana daadad in dhici karaan noo qaabilsan waaye runtii annagoo la shaqaynayna si hoose ula shaqaynaynaa
markaan ka imaado wixii kale caluula boosaaso jirriiban bandarbayla buuhoodle dangorayo isku shuban geldogow balidhadin eyl baran iyo buurtinle dhammaantood waxay ahaayeen waxay ka hooseeyeen xaddigii roobabka ay heli jireen shan iyo tobankii sano ugu dambaysay dabcan awal bay macnaha roob fiicnaayeen weeye sanadkan marka la fiirsho gugiisa gugayaashii shan iyo tobankii gugoo lasoo dhaafayna loo barbar dhigo xogtaas macnaha bay inoo sheegaysaa maalmihii lasoo dhaafay xarunta xogaha biyaha iyo dhulka ee puntland ayaa waday shirar ku saabsan saadaasha hawada